ciidamadan uu maanta tababarka u soo xiray madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ka hor inta uusan u ambanbixin magaalada caasimadda ee muqdisho ayaa gaaraya ilaa lix boqol iyo labaatan askari kuwaasoo soo dhammaystay lix bilood oo tababar militari ah kaasoo ay bixinayeen saraakiil dhanka ciidamada ah oo ka tirsan maamulka jubbaland madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam ayaa khudbad uu u jeediyey ciidamadan kula dardaarmay inay isku diyaariyaan howlgallo ka dhan ah maleeshiyaadka kooxda al-shabaab oo ay ugu gurmanayaan dadka ku dhibaataysan deegaanada ay maamulaan maleeshiyaadka al-shabaab idinka iyo ciidanka kalena hal mar laysla bilaabayo oo laysu furo jilib iyo kismaayo labadaba inaan isku tashanno oo innagu aan diyaargarowno oon howlgalkaas ka dhabaynaay waxay waxtar u tahay dadkeenna maanta hooyada gosha ku umusha ama hooyada maanta gosha dhibaatadu ku gaadho waxaa adag inay isbitaal hesho dowladnimo innaga inooga sugaysaana ma jirto waxaan rabaa inaad ka dhabaysaan tababarkii la idin siiyey tijaabisaan shaqada la idiin diray aada fulisaan aanan isla garanno saacaddan laga bilaabo howlgalkaad gelaysaan inuu yahay midaan rabno inaan dhulkeenna ku xoranno nimankaana aan waddanka kaga xorayno haddii ilaahayna howlgalkaasow diyaar uma tiidin waan idinku iman doonaa jiidda haddii ilaahay dhaah kama warwareegi doono inaan idinla galo dagaalka iyo inaan imaado meesha ugu horreysay wax ka dhacayaan intaa anna waan idinka ballan qaadaya aan ku sawiroon ku dulqaadanno waxaa dadkeenna aynu u tarayno waxaad ogaataa qabiil inuuna qofna meelgeynaynin madaxweyne axmed madoobe ayaa si gaar ah carabka ugu dhuftay in ciidamadan ay yihiin ciidamo loo qorsheeyey inay weeraraan saldhigga kooxda al-shabaab ee deegaanka janna cabdalle iyo deegaanada kale ee dhanka galbeed ee gobolka jubbada hoose ha la ilaaliyo disbliinka waxa ugu muhiimsan waa amar qaadashada haddii kala dambayn la-aan ay jirto waxaa la yidhahdaa kala dambayntu labiyo toban qof oo debdemis ah dab kacaya hadday u yimaadaan labiyo tobankan qof si fudud bay dabka ku demin karaan laakiin haddii magaalo dab kacaysa lagu sii daalaha hala demiyo waxaa laga yaabaa mid inuu gaas ku shubo midna biyo ku shubo midna ciid ku shubo midna dhar ku shubo dabkaas inuu sii ololaa laga yaabaa laakiin labiyo tobankaa qof ee ismaqlaysa halkaa waxaa ku shub halkaa saare halkaa saasne si fudud bay ku demin karaan taa markaa aan sidaa ugu xisaabtanno waxaan isugu iman doonaa janaax cabdalla haddii ilaahay idhaah hadalkan hadalka xiga janaax cabdallaan ku kulmaynaa haddii ilahay idhahdo iyadaana ku wada hadlaynaa kooxda al-shabaab ayaa weli ka armisa deegaano kala duwan oo ka tirsan gobollada jubbooyinka khadar maxamuud xareed v o a nairobi